Arrintan waa mid ka mid a shaqooyinka caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug wakhti dheer maadaama uu maalmaha ka soo maqnaa xaalado kalena dalka uu ku jiray madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laaftay deegaanadii galmudug si uu halkaas ugu uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ay uga horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawliha uga socda deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la yidhaahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaaro
waa tahay hadda kahor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad laba bil deegaanadaasi socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay wax weyn ba uga duwan yahay runtii madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray deegaano badan la qabsaday waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragtay dhammaan waxyaalihii loo baahnaa haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog ugu noqdo insha allahu maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad og tahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeya ayaa la marayaa marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gebagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socdaa gobolka mudug kasoo gebagabeybi doonto marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore waa tahay ma la garanayaa inta maalmood oo madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto dhuusamareeb joogitaankiisa dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweyneha u yaala daban madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaalka wadaya ma ahan laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaayo wakti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragtay la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday uu ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug axmed cabdikaari marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona marka daban madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socdo waa tahay ilaa iyo hadda wasiir waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada maxaad inooga sheegi karaysaa
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaada saraakiisha ciidanka ee kala duwan qaabilaada mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amare cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasuu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan haatanna afjarkaas aada u dhow yahay maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan marka waxaan dhigi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa waa tahay ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qeybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud dabcan dagaalkaas sidaad la socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayey waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudarirka ay iska kaashanaya si fiican usoo jiireen haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu coslaa ay saldhigyada ku lahaayeen waxa gobolka mudug ka haaraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerani iyaguna aad bay isugu dhoween ciidamadii kale caad ka soo socday marka waxaa la dhigi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican hadafyadii laga lahaayna boqolkiiba toddobaatan waa laga gaaray waxaan rajaynaynaa in waktiyadan ugu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka galhareeri iyo ceelbuur oo ah meesha ugu dambaysa ee la raba galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro kadibna waxaa loo jeesan doonaa dhulka soomaaliyeed sida xadbarada ay nimanka argixisada ku haystaan marka galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo wakti badan aanu sugayn waa tahay dhinaca kale haddaan sii raacsado aad ii ogolaato waxaa jirtay in diyaaradda u n ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitr u jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku ciladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood maxaa faahfaahin oo akhbaar aada naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay dabcan sidaad la socoto diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa wax badanna waa ka qabatay laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhigano haddii ilaah yidhaahdo dibna ka soo shaacino biidnillahi kariim weli hay-adaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argixisada dowladdana waajibaad badan saaran yahay waxaan rabnaa inaan warbixin ka soo saarno marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaah yidhaahdo waa tahay aad baa umahadsan tahay wasiir waa kaaga mahad celinaa waqtigaay